hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa kun qoys deeq raashin ah ugu qaybisay degmada wadajir ee gobolka banaadir qoysaskan deeqda raashinka ah loogu qaybiyey degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa ka koobnaa danyar iyo barakacyaal sahra cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan maanta aan joognaa degmada wadajir waaxda saddexaad waxaan mar kale ku qaybinaynaa kun qoys oo danyar ah oo ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa oo hay-adda maaraynta masiibooyinku ay maanta ugu tala gashay deeqdan kunka qoys ah oo ay noogu deeqday dowladda turkiga aan walaalaha nahay si looga faa'iideeyo dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha iyo iyo fatahaadaha iyo colaadaha dadkani waxa ay iskugu jiraan dad ka soo qaxay gobolada dalka iyo gobolka banaadir oo ay u aragtay hay-adda maarinta masiibooyinku in ay yihiin dadkan dadkii mudnaa deeqdan ma aha markii koowaad ee ay hay-addu ay u gargaarto dadka masaakiinta ah ee soomaaliyeed ee danyarta ah mar kastana waxa ay hay-addu ay aad iyo aad ugu maaragtay iskugu xilqaantaa in ay waxgaarsiiso dadkan tabaalaysan sida aad la socdaanba waxaa nagu soo foolle bishii barakeysneed ee ramadaan waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in deeqa intaan ka tayo badan ay hay-addu ay maaragtay gaarsiin doonto markaan koowaadna ma ahan waa markii saddexaad markii afraad oo hay-addu isla goobtan ay wax ku qaybisa mid ka mid a dadka ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah ayaa u mahad celiyey hay-adda sudma bismillaahi raxmaan raxiim ra-ayadda maarinta masiibooyinka waxay nooga soo talagashaen waana soo gaareen intaan in ka badanna soo rabalaanaa soo dhow intaan intaan ka badanna ilaaxaa ku sugaynaa idinkaa idinka sugaynaa qoysaska loo qaybiyey deeqda raashinka ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin dad dayar iyo barakacyaal ah